Agab-biyo saaris oo ka koobneyd matoor iyo tuubooyinka biyaha ayaa lagu wareejiyay maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Cumar Samatter ee magaalada Galkacyo, taasi oo ka timid Tiro Cali Gashaan oo ka mid ah ardaydii ka aflaxday dugsiga. Munaasabadda deeqda lagu wareejinayo ayaa waxaa goobjoog ahaa xildhibaano, maamulka dugsiga, waalidiin, dhalinyaro iyo qeybaha kale ee ardayda. Xildhibaan Maxamed Indhacde oo maamulka dugsiga ku wareejiyay deeqda ayaa ka warbixiyay deeqdan.
maanta waxaan joognaa iskuulka sare ee cumar samatar secondary school Een, waxaan u imid inaan maantay haddii alla idmo aan ku wareejiyo agab ka kooban matoor iyo tuubooyinka dhaadheer ee biyaha lagu saaro oo mitir ah Een, agabkaas oan ugu talagalnay een, wakiilna aan uga ahay dr cali gaashaan oo ka mid ah ardayda ka baxday ee, dugsiga sare ee cumar samatar oo- Een, maadaama xaalad emergency ah uu galay iskuulka iyo waxbarashadiisii garbahaygana ay taagan yihiin maamulkii iyo macallimiintii asaasayaashii een, haldoorka ahayd ee ardadii een, is- dugsiga sare ee cumar samatar juhdi badanna ku bixiyey intii uu iskuulkan shaqaynayey farxad weyn bay ii tahay walow ay yar tahay waxaan jecelnahay inaan ka sii badinno gurmadka uu u baahan yahay iskoolka Cumar Samatar oo ah mid aad u weyn maantay gurmadkan yarka aan wadno oo ah matoorka iyo biyahan ee maha tuubooyinka biyaha lagu saaro iyo biyo dhulis aan samayn doono haddii alla idmo waxaa ku deeqay een, Dr Cali Gaashaan maamulka iyo ardayda dugsiga hoose dhexe sare ee Cumar Samatter ee magaalada Galkacyo ayaa ka mahad celiya deeqda.
aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa maxay ahayd toole doctoorka iyo dhammaan maxay ahayd tool dadka ka gacan qabtay inay inoo keenaan sidoo kale ee in biyahan hadda ay qaar naga sii dhuraan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa inta gacanka geysatay marka labaad waxaan mahad celinayaa een, cali gaashaan oo noo keenay qalabkan oo nagu taageeray waxaan kaloo ugu boorinayaa dadkii hore oo ka baxay iskoolka inay sidaanoo kale oo ay ku daydaan oo arrin kudayasho mudan Agabkan biyo saarista ayaa waxaa baahi weyn u qabay maamulka dugsiga hoose dhexe sare ee Cumar Samatter ee magaalada Galkacyo, kaasi oo wax badan ka tari doono baahiyaha ka jira dugsiga xilliyada roobka.